wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa waxauu ka hadlay furitaanka shirka qiimeynta mashaariicda dalka ka socda wuxuuna sheegay inay muhiim tahay helidda hab lagula xisaabtamo halka ay marayaan lacagaha loo qorsheeyey ee mashaariicda dalka ka socda barnaamijkan maanta halkan loo jooga oo ah in kick off loo suubiyo amaba la bilaabo broseskii iyo wadatashigai iyo consultationkii laga yeelan lahaa nidaamka qiimeynta iyo maxaan ku dhahaa hergelinta manhaj qiimeyn iyo korjoogteynta la rabo in la suubiyo evaluations guidelines in la suubiyo la rabo in manhaj loo suubiyo oo guidelines loo suubiyo oo standardization loo suubiyo oo la institutionalize gareeyo mashaariicda dalkeenna lagu maalgeliyo ha noqoto dadka bajetka dowladda laga maalgeliyey ama ha noqoto tan dibadda dadka nooga imaaday external aidka ah ee dowladda la siiya ha noqoto in la helo isla xisaabtan qiimeyn joogto ah oo ka bilaabanaysa maalinta ugu horeyso balaninka marka la dhaqangelinayo maalgelinteeda marka la samaynayo iyo markii la fulinayo iyo marka uu dhammaadaba oo ah imbactiga iyo saamaynta dadka ku suubisa intaba inaan qiimeyn sax u helno waa waxa maanta halkan loo joogo jihaynteedana aan aan u socon ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed shire ayaa isna warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyey shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho ee ku saabsanaa habka ay hay-adaha dowladda u qiimeyn lahaayeen mashaariicda ka socda dalka shirkan wuxuu daaran yahay maanta workshoopkan wuxuu daaran yahay sidii hay-adaha dawliga ah dhammaantood aan ugu diyaarin lahayn habkii ay ugu qiimeyn lahaayeen mashaariicda dalka jirta ee iyaga ay fulinayaan waxaad ka waraysan dalkan in mashaariic dhowr ay soo gasho oo ay ugu horeeyaan kan mashaariicda humanitarianka ama bini'aadanimada ah iyo kuwii horumarinta xagga horumarinta developmentiga ah intaaba waxaa soo gala dalkan lacag kor u dhaafaya one billion dollars sanadkiiba hal bilyan lacagta dollarka la yirahdo ka badan ayaa soo gasha oo iyo in ka badanba mashaariicda marka waxaan rabnaa in aan keliya aanan ka shaqaynin xaggee bay ka baxeen xaggee bay lacagtaa gashay si nidaamsan oo akademiga ay dowladdu la socoto